si loo xoojiyo xiriirka hay-adaha samafalka iyo horjoogyaalka kaalmamka iyo odaygeen dadka bogtaale si loonku jawaabo baahiyaadka iyo qaban islamarkaana meelo loonku saara dhibaatooyinka dadka danyarta ee la kulmayaan oo lankuwan qabnaa iyo weliba magaalada baydhabo ubadee kulanka saabsan iska hiirka hay-adaha samafalka iyo barakacyaasha kunool koonfur galbeeda kulankii weliba ku qeybgalay horjoogyaalka barakacyaasha hana kumid ee madaxday hay-adaha samafalka weliba kulanka intuu soo dareera diirada laga saaray caqabadooga jareena iyo sida yoon iska hirmi koran hay-adaha iyo barakacyaasha madaga hay-adda irad nuur xaaji cali iyo weliba wase ku hadalay muhiimadii lataa in hay-adaha iyo si dhow yoona dareeran xaaladaha dadka bogtaale iyo ku noolin ilaalinta xuquuqda dhiniga kiishona iyo iska hirmanga qaada guddiyada intaan ku qeybgali iyo macalin dhammaan qaybgalayaasha aan barnaamijku mayksamay maashaalla may maalgeliyey unsom maylaraayus unoo iraada ana maylaraayus iska dubridayaalkii oo barnaamij iska dubridayaana marka maylaraayus yani may fadaana ini oo dadkan guddiga taniska kooy uno aan sheegno waxyaabaha la hariira xaquuqul insaanka sida leen ilaaliyo isla macnii dadka i d b sida ayna iska hirmi koraan bilaaw insha allah wali haddii ku dambeeyana si joogta in isla xiriiran gudoomiyaha hay-adda barakacyaasha qaxootiga koonfur galbeed soomaaliya abdiqaadir cali kobra iyo weliba wasashe intilan baahinti dadka bogtaale xafiisyadii hay-adaha iyo sodhow iyo aan la xiriiran markii la kulmaana xaaladaha qaara markan almuhima sidiyan wali ita walaa laku faa'iidaysa intan juhdi wala la geliyahay xafiiskana fududeey unson walaa oo juhdiga la geliyahay oo dadka laniskasheenow wacyigelinta jiladiibaba muhiim ah walaa lanis sheegowbaba muhiim ah walaan la leey dhan oo walaan ka dhisan haashim hadii sheegay protection la leey man fahansan waliha galay ilaalmada hibga amniga tacadiga dhibaatooyinka qofka linjaysada walaagaas dhan walaha qobdaa cc m ka jir on hamiin hamiina kumid wali dhiday daba ku kii tawfiiq wahayin weeri isla hamiigna mi mobilize ka soo bani isla hiraabtiina way in gurmadi markan wali ku hadalaane hadiiba dhiida in ada dhibaataha kiila kulanta xafiiska commissionka ma koohirin nambareedan laka siina nambaro muhiim ah waaye qorada walsin anfahay wakhtigaysin ku qayb qaadatin iyadaan mahasantiin anugu warkama badiyow waana wada shaqadan wali faylina